Kalluunka gurmada dadku colaadayo saameeyay oo haqgu-baraka cenga deegaanka taba kale ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba deegaankaas Hadeeraya wafdu soo hogaamiyo gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo qayb ku iyaga hay'ado samafalka ee ka shaqeeya gobolka iyo walibana hadhawaayaya maamulka degmada iyo qaybo kala duwan ee bulshada onkoreynta iyo waliba goobta ku hadalaya gudoomiyaha maamulka degmada taba kale ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdicasiis Cusmaan Axmed Haarey usoona wafdiga uusa faahfaahin ku siiya xaalado dadka deegaanka iyo xiligun wajahayana baaqii gudoomiyihii gobolka oo aan yaa maalin dhexdaas oo aan inta keennay oo arrimaha inta ka jirta oo bil'aadinimo ay kaga soo jawaabeen si deg dega ah gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa oo noo soo diray iyo hay-adaha waa gacmo furan ayaan ku soo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay sida ugu dhaqsiyaha badan oo cabashadii deegaanka tabakal iyo dadkii barakacayaasha ahay oo ku soo qulqulayay saddexdii bilood ugu dambaysay oo weli aana wax gargaara oo dhan caafimaad dhan waxbarasho iyo dhan bil'aadinimo xitaa bac aan hore u soo gaarin aan baaqaas aan guddoomiyihii gobolka u dirnay waa noo yimid asaga iyo ku-xigeenkiisa maxamuud mare waxay ku sameeyeen indhe indheen indhahooday ku arkeen guddoomiyihiina gobolka iyo ku-xigeenadiisa waxay kaga jawaabeen si degdega arrinkaas way ka soo jawaabeen maantay oo sabtiya waxaana soo gaaray hay-ado gaaraya toddoba hay-adood oo kala duwan oo caafimaadkii iyo iyo iyo maxaan ku dhahay bil'aadinimadii kala wadaan indhe indheenay koowaaday nagu sameeyeen sidoo kale waxaa ka rajaynaynaa indheentan ay sameeyeen inayna nagu daahin meesha dadka ay indhahooda ay ku soo arkeen oo milcistaa dhooban inay gargaarkii si degdega ay nagu soo gaarsiiyaan deegaankan tabagala wax gargaara hore u soo gaara ma jirin gobolka oo maanta nagala joogo guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo xogeyntii guddoomiyaha gobolka oo noo soo diray jawaabta ay ka bixiyeen ee deg degaas waxa waaye annaga aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamuud mire uusoona hadalka qaadiya weliba uusa hay-ado uusa ku dalbadaya iyo dadku hangurmadana markuu ka laabtay jawaabtiisii waxay noqotay midda aan maanta u taagannahay hay-adaha gobolka ka shaqeeya oo dhan intooda badan uu soo diray annaga uu noo soo dhiibay anigoo ka wakiila guddoomiyaha gobolka oo uu soo idmaday inaan geeyo maaragtay hay-adahan isagaa i soo dhiibay marka aad iyo aad aan guddoomiyaha ugu mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa maamulkii amnigan iyo maaragtay wanaaggan iyo dib ujeedintan iyo dadkan u sameeyey oo deegaanka tawakal waxaan kaloon u mahad celinaynaa maaragtay hay-adihii ka jawaaba codsigeen oo yimid oo waktigaan aanna ka rajayno inay sida uga dhaqsiyaha badan ay uga soo jawaabaan waxaan u sheeg sheegaynaa ma jirto ayagaa indhahooda ku arkay meel walba tegey waxaan hadda u tilmaamaynaa annaga ma jirto oo waaba iyagiyaaba dhex taagan hay-adaha aad iyo aaday u mahadsan yihiin waana aad u mahadsan tihiin marka dadka deganaa deegaanka tabagal iyo weliba hadala daala dhacayana dhibaatooyinka dhiniga nolole oon ku horeyta hunguriyaraanga biilaanga walbarasho xuma maadaama ay haqu-baraka cenga deegaanadiyo horay oon deganayanga